waxaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose si rasmi ah uga furmay munaasabadda toddobaadka dhaqanka jaamacadda kismaayo taas oo lagu maamuusayo dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed munaasabadda ay soo qabanqaabiyeen maamulka jaamacadda ayaa waxaa kasoo qayb galay ardayda jaamacadda macalimiin madax ka socotay golayaasha maamulka jubbaland iyo marti sharaf kale iyadoona lagu soo bandhigay dhaqamada kala duwan ee soomaaliyeed sida ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka dharka dhaqanka suugaan iyo cuntooyin dhaqameedka soomaalida ay caanka ku tahay munaasabadda ayaa lagu tilmaamay mid muhiim u ah xoojinta aqoonta ardayda ee ku saabsan dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed iyada oo sidoo kale kor loogu qaadayo isdhexgalka bulshada iyo ilaalinta dhaqanka suuban ee soomaaliyeed munaasabadda ayaa furitaankeeda waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii kasoo qayb galay iyaga oo ku booriyey ardayda in ay markaasi ilaaliyaan dhaqanka soomaaliyeed islamarkaana ay xoogga saaraan sidii mar kasta loo maamuusi lahaa aad bay sharaf noogu tahay maanta inaan kasoo qayb galno toddobaadka dhaqanka ee sanadaha ee jaamacadda kismaayo qabato waan ugu mahad celinayaa maamulka wanaagsan ee tubta toosan ee maamulka jaamacadda kismaayo uu ku hogaaminayo jaamacaddan waxaan leeyahay guulaysta hore u socdo intaa kadib intaanan jaamacadda iyo arrimaheeda gelin waxaan rabaa hal qodob inaan ka hadlo dhahaa inaan ugu faa'iidaysto munaasabadan oo ah haddii uusan amni jirin nolol ma jiraayo hadduusan amni jirin waxbarasho ma jirayso dhammaanteen kalsoonida aan maanta halkaa ku fadhino waa amniga ee amniga inaan ka wada shaqayno ayaan doonaya dhallinyarooy maadaama aniga afka dowladdan ku hadlayo waxaa markay qusay inaan in badan aan ka hadlo oo aan taabto waa amniga haddaanan amniga intiinana ka wada shaqaynin waxbarasho ma jirayso kalsoonida aan maanta halkaa ku fadhinin oo amniga ana ma jiran marka waxaan rabaa taas horta inaad qayb ka qaadataan dhammaanteen jiirka wuu sii baxayaa jiirka lagu xiga adinka weeye jiirka ku sii xigana waxaa rabaa in dhaqankaan in ka dhaxala badan waayo hadda qudaartan waaga hore ma jiri jirin ogaaska kulle iga qaban haddaan qaldanahay qudaartan ma jiri jirin laakiin waxaa jiri jiray cad iyo caano wasaarad ahaan wasaaradda wafafiinta dhaqanka iyo dalxiiska waxay muhiimad gaara siinaysaa inay ka shaqaysa arrimaha dhaqanka iyo dalxiiska waa laba tiiroo muhiim ah because dalxiiska wuxuu ku dhisan yahay dhaqanka yacni dad ajaaniba ku imaan doono waa in dhaqankaada la baraa marka aad baa ugu faraxsanahay in jaamacadda kismaayo ay hormuudda hormuud ka noqoto arrintaas ayna soo bandhigto qorshayaasha wasaaradda waxaa ka mid ah in ay dhisto tiyaatar weyn